Beeralayda tuulada Bayoxo oo hoos tagta ah degmada Mahadai ee gobolka Shabeellada Dhexe ayaa codsaday in laga caawiyo daawooyinka bariiska oo ka mid ah dalagyada ay tabcadaan beeralayda tuuladaas. Beeralayda ayaa sheegay in sannadahan dambe oo hoos u dhac ku yimid wax soo saarkooda dalagga bariiska kadib markii ay waayeen daawooyinka loo isticmaalo bariiska muddada uu beerta ku yaallo. Nuur Sheekh Xaaji oo ka mid ah beeralayda tuulada Bayoxow ayaa ka warbixiyey caqabadaha haysta beeralayda deegaankaas waxa uuna hay-adaha ka shaqeeya arrimaha beeraha ka codsaday inay soo gaarsiiyaan daawada loo adeegsado wax soo saarka beeraha gaar ahaan dalagga bariiska oo ka tirsan tuulada bayaxa beeralayda ee gobolka shabeellaha dhexe degmada jowhar waxaan ahay beeralayda ee bariidka tacabta ee gobolka shabeellaha dhexe marka waxaana ka mid nahay dadka aad bariidka u bariidka dhowr nooca u kala baxaa bintidu binta kuwaatare noocyahaas u kala baxaa bariiska ugu fiican waa kaas marka waqtiga hadda la joogo laakiin bariiska dalagii waqtigan hadda oo lagu jiro bariiska waxaa nugu qaali daawooyinkii bariiska lagu shubaayey sida yureydii oo kale t s bdii oo kale marka waxauu ku dhow yahay haddii beeralayda gobolka shabeellaha dhexe nahay oo soo saaridda bariiska nolagu yaqaan bariiskii waxauu ku dhow yahay inuu gobolka shabeellaha dhexe degmada jahoor oo ka daba go'o waxaa keenaya bariiskii waxa u baahan yahay daawo ile daawo la'aan ma soconaayo mana dhalaayo marka waxaan ka cogsanayna hay-adaha oo deeqaha bixiya ama daawooyinka sida faawo oo kale in daawo nala siiyo yuree nala siiyo t s b nala siiyo xataa beeraha cagafiyo nalaga kaalmeeyo wax soo saarka ayna markaas waxaan u maleeyaa inuu kor u kaco oo suuqgeyn fiican helno ani hadda waxaan ka imi tuulada bayaxaaw ayaan ka soo qaadi makiintaan keeni bariisaan ku shiiti haddaan gatay lacagta hadda waa ka gacantaan ku haystaay waxaanu u socdaa hadda inay shiraal sii gato sidii oo beerta webigiiya hoos u dhacay sidii beerta matoor oo ku saaro oo bariida ugu yaal oo haddana sii bambeeyo laakiin bariidka maanta daawadii ayaa nugu qaalowday dhowrkii sano ugu dambeysay ayaa hoos u dhac ku yimid wax soo saarka dalagyada beeraha gobolka shabeellada dhexe gaar ahaan dalagga bariiska